afar qof oo la socday markabka dalxiiska ee royal caribian ayaa magaalada newark ee gobolka new jersey lagu qiimeynayaa suurtagalnimada ah in ay qabaan xanuunka coronavirus halka koob iyo toban qof oo kale oo maraykan ah ay karantiin ahaan ugu jiraan markab kale oo ku sugan xeebta jabaan oo laga helay xanuunka dhanka kalena dhakhtarkii sameeyey qayladhaanta la xiriirta fayraska ayaa u dhintay cudurka iyadoo la xaqiijiyey in kiiskiisa in kiisaska dadka uu ku dhacay xanuunkan ay ka badan yihiin koob iyo soddon kun iyadoo in ka badan lix boqol ay ku dhinteen dalka shiinaha wariyaha v o eda maryama diyaalo ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaana soo koobaysa caashe ibraahim aadan caashicuud xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee dalkan maraykanka ayaa sheegaysa in laba qof oo saarnaa markabka royal caribien oo dhowaan u safray dalka shiinaha ay muujinayaan astaamaha labada kale waxa ay ahaayeen xubno isku qoysa waxaana loo qiimeynayaa taxadar ahaan agaasimaha c d c ayaa waxa uu leeyahay heerka haalista soo gaarista xanuunka coronavirus waxa ay ku xidhan tahay meesha rakaabku u safray robert r redfield waa madaxa xarunta c d c
way dhib badan tahay maraakiibtan dalxiiska runtii waxaad ku tiirsan tahay meesha aad markii hore ka timid waxaa sii kordhaya tirada kaysaska la xaqiijiyey ee xanuunka coronavirus ee markab kale oo laga leeyahay dalka jabaan oo ay ku xayiran yihiin ilaa iyo saddex kun iyo toddoba boqol oo qof philip iyo gay coter ayaa hadda saaran markabkaasi xayiran
waa inaan ka degno markabka xaqiiqdii waxaan diyaar u nahay inaan samayno afar iyo tobanka maalmood haddii ay badbaado tahay in la sameeyo afar iyo tobankaas maalmood laakiin uma malaynayo in ay xitaa ammaan tahay inaan halkan joogno muddada intaasi la eg waa nasiib darro saraakiisha jabaan waxa ay sheegeen in koob iyo lixdan qof oo saaran markabka la karantiilay ay hadda ka heleen xanuunka coronavirus dhanka kale dadka maraykanka ah ayaa weli waxaa laga daadguraynaya magaalada wuhan siddeed boqol oo qof oo maraykan ah ayaa diyaarado kiro ah lagaga soo saaray magaaladaasi stephen begen waa ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka
duulimaadkii ugu horreeyey waxa uu ka soo ambabaxay wuhan siddeed iyo labaatankii januari laba duulimaad oo isxigxigay ayaa ka soo baxay shantii februari shalay oo ahayd lixda febraayo laba duulimaad oo dheeraad ah ayaa ka baxay wuhan waxa uu sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay gacan ka geysatay gaarsiinta siddeed iyo toban tan oo deeq ah oo loo diray dalka shiinaha ayna diyaar u tahay inay wax badan qabato waa kan mar kale stephen begen ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka
maanta waxaan ku faraxsan ahay inaan ku dhawaaqo in dowladda maraykanka ay diyaar u tahay inay ku qarash garayso ilaa iyo boqol milyan oo dollar oo dhaqaale ah si loo caawiyo shiinaha iyo waddamada kale ee uu saameeyey iyo sidoo kale ururka caafimaadka adduunka si loo xakameeyo oo loola dagaalamo asalka xanuunka coronavirus gudaha hong kong ayaa koox yar waxa ay isugu timid inay xusaan geerida doctor lee oo ahaa dhakhtar shiinays ah oo ka digay suurtagalnimada in virus aan horey loo arag uu ku faafayo wuhan horaantii bishii disembar ee sanadkii hore lee jek yang waa rugcaddaa u dhaqdhaqaaqa bulshada oo u dhashay hong kong
waxaan aad uga murugsanahay dr lee oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee sheegay coronavirus keliya wuxuu isku dayayey in uu runta sheego afar iyo soddon jirkan ku takhasusay qaliinka indhaha ayaa maalintii jimcaha ku dhintay cisbitaalka wuhan kadib markii uu ku dhacay cudurka halista ah ee coronavirus mahadsaned caasha warbixintaasna waxaa diyaarisay wariyaha v o e da maryama diyaalo